caawa waxaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre uu kormeer ugu kurgalayo xaaladda amni iyo nadaafadda iyo bilicda magaalada uu caawa ka bilaabay magaalada muqdisho halkaas oo ay joogeen ciidamo ka tirsan hay-adaha amniga gaar ahaan kuwa booliska ra-iisul wasaaraha waxa uu u kurgalayay siday u shaqeeyaan hay-adaha amniga iyo ciidamada booliska soomaaliyeed sidoo kale ra-iisul wasaaruhu wuxuu caawa kormeer ku tegay xeebta liido oo uu shacabka meeshaas joogay uu kula caweynayay waxaa habeenadii lasoo dhaafay ka socday degmooyinka magaalada muqdisho howlgal ay si wadajira u samaynayaan hay-adaha amniga howlgalkaas oo lagu dardargelinayo amniga magaalada ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxa uu xeebta liido kula shiray hay-adaha amniga taliska booliiska soomaaliyeed oo uu ka dhageystay sida ay howlgalka iyo howlaha magaalada ka socda ay u wadaan saacadihii ugu dambeeyey magaalada waxaa howlgallo laga sameeyey dhowr degmo degmada xamarweyne degmada shibis oo lagu soo qabqabtay dadkii amni darada lagu tuhmaayay dhowr bamboo ka dhacday degmada shibisna saasoo kaleeto dadkii lagu tuhmarka shacabka soomaaliyeed iyo hay-adaha amniguba in shacabka amniga la sugaayo loo diirnaxo oo loo dhagangulaado shacabka